haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa la diyaaraa zahre ciidla nur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo sabti kasta ka dhagaysataan idaacadda fiidnimo ee v o a barnaamijka caaweeye caweyska waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin ilaahay abuurtiisu way tiro badan tahay dabeecadaha dadkuna way kala duwan yihiina dadka qaar ayaa la moodaa mar kasta in lagu guurayo way xanaaqsan yihiin way cadhoonayaan way cabanayaan way calaacalayaan haddana la garan maayo wax ku dhacay wax lagu sameeyey iyo wax laga qaatay midna kaba sii darana haddii layidhaah qofkaasi bal adigu sharax waxa kugu dhacay oo sheeg ha lagaa daayee xaasha qofkaasi kuu sheegi maayo wixii ku dhacay ee wuxuu ka sii qaadayaa cadho hor leh abwaan dhallinyaro ah ayaa haddaba dabeecadaha noocaasiya maanse kooban ka sameeyey adoon dusdus iyo dox kale igu arag adoon danni qura daliilo helayn anoo daacadoon cid kala doonayn anoon dumarkaba dibnaha u furayn kumaa degin oo kumaa doogine waxaan ku dure dareentay macne duryanka iyo buuqa daara macne anuu daalaya dantaada macne dab iyo axdigii dig aad ka dhigto dubaqiyo maankii waa dubatee anoo kuu dabaxsan baa digtahe maxaad ka dubdaa aan kaa daaye idmana diidanid mana doorsana dibciga noocani dabiici miya dabuubtii wacnayd ku diiq gelisee maxaa deeqay ka shaadadega waxaan ku duray dareentay macne duryanka iyo buuqa daara macne imana diidanid manaa doorsana dabciga noocani dabeecad miya annagaaba yaabnay dabeecad miya abwaanka ahna suxufiga sidiiq maxamed burmad ayaa caawa marti iigu ah barnaamijka caweyska washington balse aynu ku hormarno haweene u dhalatay dalka yugandha isla waddankaasina ku nool haatan oo da-deedu tahay toddobiyo soddon jir ayaa ilaahay ku arsaaqay inay dhasho siddeed iyo soddon carruura haweenaydaasi waxaa la guursaday iyadoo yar oo labiyo toban jira carruurteedana mararka qaar waxay dhashay afar mataana ah sheekadaa inanteennaasi reer afrika ee la yaabka leh waxaa soo akhriyey haatanna istuudiyaha ila jooga cabdixakiin maxamuud shirwac sahraay kolley gabadhan waxaan filayaa qofkii arkay unba arkay markaad sidaa u aragto muuqaalkeeda iyo caruurteeda iyo kooxda barbar taagan iyo weliba siday koox dhan saa u barbar taagan yihiin adaaba garan karaya waayaha iyo xaaladdu say ku sugan tahay haweeneedan magac maskiinka ma aha magaceeda waxaa la ydhahdaa nabatanzi baa la ydhahdaa waan garta waana haween u dhalatay waddankaas aadubaa tilmaantay waddanka uganda u dhalatay waan garta marka haweenaydan arrinka cajiib ka noqday waxa weeyaan da-deediiyo waxaa kala weynaaday tirada carruurtay dhashay waan garta iyada da-deedu waa soddon iyo toddoba ama waa toddobiyo soddon carruurta dhashayna waxa weeyaan siddeed iyo soddon carruur ah
wow markaa markaad aragto waxaad arkaysaa odaygeedii iyo iyadii iyo siddeed iyo soddonkii carruura afartankaa qofba hal mar meel soo wada istaagaya allayacisag waana qoys qura waana hal qoyso qura cabdixakiinow gabadhii markaa haddii ay da-deedii tahay toddoba iyo soddon carruurtay dhashana ay yihiin siddeed iyo soddon dadka qaar waxay isweydiinayaan ma ilaa dhalashadeediibay sanad walba ilmo dhalaysay ilan da-deedii iyo carruurtii carruurtii waaba ka badanay halka halka hal xidhaalaha ee qofkiiba maxaan ku dhaha iskaga xidhi waayase uu ka yaabaya waxa weeyaan marka la ydhaha gabadhani waa toddobiyo soddon jir carruurtii dhashayna waa siddeed iyo soddon laakiinse sahraay waxay gabadhani ay u dhashay lix jeer oo mid laba jeer ah waan garta afar jeer oo midkiiba ay saddex carruura dhashay afar jeerna markiiba waxay dhashay saddex mataana afar jeeroo iyadii marki mid kasta waxay dhashay saddex mataana waan garta iyo saddex jeeroo markiiba ay dhashay maxaan ku idhaahdaa afar carruura waaw sidaasay ku dhashay waxa weeye lix jeeroo min min laba ay dhashay afar jeeroo midkiiba ay saddex dhashay saddex jeeroo midkiiba ay dhashay afar carruura iyo hal maroo kii ugu dambeeyo iyadana ay dhashay ilmo carruura waan gartay ilmo keliya ilmo keliya marka haweenaydan yaa ka umuliya dhakhtarka afar caruuro ka dhalinaya halkuu joogaa bal tafaasiil ma laga bixiyey intaa jeer ee ay caruurta dhashay sidaa u umushay iyo caafimaadkeedu siduu ahaa haweenaydan ilaahay kuma dhibinba sahraay waan gartan haweenaydan inta jeer ee ay dhashayba waxay ku dhashay gurigeeda dhexdiisa marka laga tago umushii ugu dambeysay oo afar bilood ka hor ahayd oo ay gurigeeda ku dhashay inta jeere kaleba guriga ka umush gurigeeda ku umushay kaa u dambeeyey bay cusbitaal ku dhashay kaasoo keliya ma cusbitaal la geeyey waa kii ugu dambeeyey qalliin bay u baahatay oo waa lagu qalay bal cilmiga inta kale caadi bay ilaahay u dhalaysay gurigeeday ku dhashay marka bal cilmiga ilaahay cabdixakiina waxaa la yaab leh markay afarta caruuro dhalaysay lama qalin dhakhtarna lama geyn laakiin markay hal xabo dhalaysay qalliin bay gashay cusbitaal baana la geeyey cilmigaa bada gabadhan een, goormay guursatay ninkeedu waa nin caynkeeya dadku waxay soojinayaan sideed iyo soddonkaa caruuro imse nin baa u dhalay n gabadhani sahray waxay guursatay iyada oo labiyo to- labiyo toban jira gabadh aada u yar bay ahayd aada u yar da-deedu ay yar tahay weliba labiyo toban jir ha ahaatee may guursaninu nin dhallinyaro isheleen oo isla koreen oo da-dooda ay isku mid yihiine waxay guursatay nin da-da in badan ka weyn waan garta oo afartan jira Haya.
laba laab iyo wax ka badanba ka weyn aada iyo aad ayay guursatay mar la weydiiyey waxay sheegtay een, inaanay garanaynba ama aanay xasuusnaynba xilligay guursatay maadaama ay yarayd een, aabbaheedun loo tegey dhaqaaloon la siiyey kadibna ay sidaasun ku baxday oo ay guurkii ku gashay inaanay garanayn xilligaasi guurku wuxuu ahaa isay ahayd intaba Een, dabcan ninkeeduna xilligaasi waxay tilmaantay inuu dee xaasas hore iyo weliba dee marweyn hore uu soo maray oo uu soo lahaa Een, oo isaguna dee ay wax usoo horreeyeen maadaama da-diisaba ka muuqato nin afartan jir uu yahay waan gartay markaa ninkaa afartan jirkaa xaasaska hore lahaa dee markii uu gabadhan guursaday afar afar iyo saddex saddex iyo laba laba midho soo daysay ee sideed iyo soddon caruura malayso waxaan malayna dee haweenkii kale albaabadoodaa loo soo xidhay oo hadal ma jiro meel looga haleelo male intanaaba intanaabanu kama badanaynba markii afartan halkan u joogaan ku dhowaad Aad sideed iyo iyo soddon caruura hahe dee hawlihii kale iyo carruurihii kale soo kordhayay dee ilaahay baa bixiyay xafiisyadoodii waa lasoo handaraabay waa in kuwa kuwa albaabada loo sallaa wax kalama jiraan waan gartay marka cabdixakiinow een, dhaqaalahooda ma laga warramay ilaa sideed iyo soddon caruura oo iskuul tegaya oo qaarkood yaryaryihiin qaarna waaweyn yihiin dabcan noloshu way adag tahay sidee waxaasoo caruura ay noloshooda u kafaalo qaataa weliba sawirkii aada tusaysay markaan arkay caruurtu waxay u muuqdaan caruur caafimaad qabto xooggan oo jaafaajuglayaalahoo dee maaragtay si fiican u koray waad ka dareemi karaysaa markaad muuqaalkooda aragto een, inay yihiin qoys saboola dabcan sahray waa qoys saboola een, hanti badanna ma hayaan een, waxay ku nool yihiin goob tuulo ah een, dabcan dhaqaalahooguna maaha dhaqaalo buuran oo la odhan karo de way kafeeyaan oo afartankan caruur ku dhowaadkan amaba sideed iyo soddonkan caruura iyo labadii waalid iyo nolosha dhonoon ay ku kafeeyaan marka muuqaal ahaan waad arkaysaa labiskay xidhan yihiin noloshay ku nool yihiin gurigay ku jiraan tiradoodiyo badan hooyada waad arkaysaa daal baa ka muuqda iyo waxaa ka muuqda maxaan ku idhaahdaa dee maamulka iyo nidaamka iyo weliba mas-uuliyadooda iyo cuntadooda iyo caruurta intan oo dhan Aad iyo inay aad.
la tacaalaysa iyada iyo odaygaba waad dareemi karaysaa marka waa qoys saboola dabcan maaha qoys dhaqaale iyo awood badan iyo wax badan haya laakiin beerahoodaas isaga tiirsan yihiin baa laga yaabaa oo garowgoodaasay iska cunaan iyo cambuuladoodaas waxay soo helaan bay intay bogga geliyaan bay jiibsadaan waan gartay cabdixakiino markaa hablo iyo inamo imisay kala yihiin sideedaa caruurahay sahray carruurtani een, eh, sideed iyo soddonka ahi waxa weeyaan toban ka mid waa gabdho ama waa hablo qofba siduu u yaqaano halka sideed iyo labaatanka kaleo inta soo hadhayayna ay yihiin wiilal waan gartay ka u weyni waa imise jir ka u yarisa waa imise jir caruurta ninka ugu weyni waxa weeye carruurta ama ilmaha ugu weyni waxa weeye saddex iyo labaatan jir halka kan ugu yarna yahay oo kii ilmihii ugu dambeeyey dhashayna waa afar bilood sahre arrinka cajiibkii odayaashii hore soomaalidu hadday maqni lahaayeen hahe nin odayo sideed iyo labaatan wiil leh ha berigii dee wiilasha aadka loo raadinayo aada iyo aada walowda imika la yidhahdo hadda gabdhihiiba adduunkii soomaali badan iyo qoysaskii la dambaashay oo ka waxtaraya ma waayo waayo batay rawaaxay haddana berigii aadka loo raadin jiray ee wiilashu ay qiimaha lahaayeen oo nin kastaa ku ducayn jir- ku ducaysan jiray inuu wiilal helo hahe bal waxaad suuraysaa nin odayoo layidhi wuxuu leeyahay sideed iyo labaatan sideed wiil iyo labaatan wiil baa soo barbar istaagaya caadi maaha waxa weeya ninkaasi nin nuclear haysta kama yara ama kama ciidamo hooseeyo badan buu leeyahay oo cirkii dhulkaba ah hubka darandooniga u dhaca waxba Ah.
uma dhinaan filayaa aada iyo marka aad waa ragga odayaasha ee la dhegeystuu ka mid noqon lahaa Soomaalidu waan hadday noqoto gartay Een, cabdixakiina waxaa kala jirtay murti soomaaliyeed oo tidhaahda haweenkii geelaba waa la hidda raacaa dee hablaha ay dhashay ee ee tobanka hablooda dee iyagana haddii la guursado waxaa laga rajaynayaa inay soddon iyo in ka badanba dhalaan sida hooyadood dee meen hablihii imika lasii carbuunan inkastoo yaryar yihiinba walow walow saare ay yaryar yihiin Ahe.
arrinka cajiibka ahee ku jira waxa weeye gabadhani n waa la eegay dhakhaatiirtu way eegeen Haye.
waxay yidhahdeen arrinkani waxa weye waa genetic ama waxa weye waa hidisidaha ama waa Hay.
hidaraax waxani waan garta waana wax ku jiro inta badan een, beedka ama waxaa la yidhaahdo Ugxaanta.
ugxaanta ku jirta hahe ayaa tiro badani ay gelayaan meeshii oo samaysmaysaa marka kolley qofkii doonaya tiro intan badan ee hahe waayahay calafkuma ku si- ku simaa Ah, ah, eh.
waxaan filayaa inaanu ka labalogo- ka labalogoodinayn dee inuu- shanta qaaradoodba qoyskaa uu u baahan yihin wadamo badan baa jira imika oo dadkoodii aad eh, tarankooda uu aada u yar yahayoo laba iyo wax ka yar un dhalo qaarkood laga mudayo dee markaa haddii ay imika reerkaasoo kale iyaguna de saasoo kale beelo dhan usii daynaya inay dowlado badan dalban doonaan baan filayaa inaguna waxaan leenahay beesha caalamku reerkaa ka war haysta maadaama ay sideed iyo soddon carruuro korinayaan hay-adaha caalamiga kuwa deeqaha bixiya kuwa mucaawanooyinka bixiya waxaan filayaa inay u baahan yihin iyagoo laftirkooga haddii baaqa u diraan aada iyo aad in in qoys ahaan looga soo Waa loo jawaabi doono soo jawaabi.
oo oo loo tixgelinayo way aada iyo aad guuli waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee v o a haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha oo uu caawa marti iigu yahay suxufiga maansayahanka islamarkaana ka mid ah abwaanada heesahooda loogu jecel yahay waayahan dambe waa sidiiq maxamed burmad oo markii aan shaqada warbaahinta ka bilaabay idaacadda raadiyo hargeysa ka mid ahaa asxaabtii ama wariyayaashii aan ugu tegay idaacadda ee halkaasi igu soo dhoweeyey sidiiq waxaan ku aqaanay inuu yahay suxufi xirfadyahana oo aada ugu wanaagsan samaynta barnaamijyada iyo baadhitaanka wararka balse waxaan mar dhoweydun ka war helay inuu isagu leeyahay heese badan oo aan qudhaydu xiiseeyo oo aan in badan dhegaysto sidiiqow dee marar badan baynu isugu nimi ee stuudiyow war amaba barnaamij inagoo ka sheegayna balse caawa waxaan aada ugu faraxsanahay inaan kugu soo dhoweeyo barnaamijka caweyska washington shahre ciidla nuur oday waan dhowahay walaalo aada iyo aad sadiiqow su-aashayda koobaad waxay tahay goorma kuugu horreysay oo ereye intaad samaysay aada hees ka dhigtay horta shahraay amar ilaahay erayo samaynta haddii laga hadlayo waan yaraa markii aan bilaabay oo meelaha waxay ahayd toddoba iyo sagaashankii bay ahayd waan garta Eh, waan xasuustaa hees somalilandna baan qorayo ka yaro jajaban oo markaasaha wargeeska jamhuuriya beriga caan ahaa waan garta alla igu weyneyde markaasaa jamhuuriya xarunteedan daydayi jiray saan ugu soo qoro waxaan haystaa garjaban baan ahaa waan garta marka way ila weyneyd tixdu tixdu qofka eh, halabuur halabuur haddii uu wax abuuri karayo haddana way la kortaa isaga iyo da-diisa iyo waayoaragnimadiisa la kortaa sahraay waan garta Eh, sida imika dhalinyaro badan badan badan badan oo ii timaado oo haddaad tidhaahdo way jaban tahayna laga yaaba inay caloolxumo kuu qaadaan way dhacdaaye haddii kalena aanad maaragtay dee fahansiintii wakti kaa qaadanayso waayo qofku wixii ka maqan haddii uu dareemayo ama Mhm.
waa halkii wax kasii yihiin marka horuu soo hagaajisan lahaaba waa run marka marka in yaroo garashadiisa leeg markuu sito waa la ooray moogtay waan garta dabeedna berigaa waa anigaa dee jamhuuriye la daydeeyey waxaan dareemay markii dambe eh, in muddo kadib sanadkii ka dambeeyeyba inay isbedeshay oo wixii hore aan qorayay sheeko ahaydba ilaa sideed iyo sagaashankiiba waan dareemay Eh, anigu xagga sugaanta sahray sanadaha u horreeyey baan aada u xiiseyn jiray oon qori jiray laakiin waxaan qoraba waan tuuri jiray una jeebadaha dharkunbaa horta lagu maydhi jiray oo weligeedba waan garta Eh, sanadii labadii kun iyo kowdii uu- ayuunbaa meel la leeyahay tartan baa la gelaya unbaa ka qayb galay Eh, dabadeedna amar ilaahay kaalinta saddexaad baan berigaa kusoo baxay marka dambeysay oon kaalinta koobaad horta weligii afar tartan baan ka qayb galay afar taba nasiibo ee wanaag tartamo baan kusoo baxay Eh, laba goor trigaan galay oo isku xigay markii ku xigayna wankaan galay markii ku xigayna tuugaan dib ugu soo noqday moogtay waan garta oo abwaan cashuur baa wanka noo galay waagaa dambe tuuga markan tuuga dib ugu soo noqday baan sidii tartan dambe ha ka qeygelin waya dabdare ayaana waayin marka dambe hay
ya waan garta Eh, xagga heesaha marka laga hadlayo sanadahaasoo dhan niyahow heesaha fanaaniin badan baa igu oran jiray noo dhiib heesaha waan qori jiray hees ahaan umaan qori jirin laakiin dee maansooyin jacayl iyo kalgacal iyo waxa ka hadlaya amar ilaahay heesaha baan unbaa iga saaraydo may unbaaban odhan jiray un beri dhexdii ahayd oo beryo dhaweyd oo xidiguhu soo baxeen oo intaanay magaca la bixin ee ay laakiin isku yimaadeen u horreysay oo aan la joogjoogi jiray oo anigu fankana kama fogaado waxna umaan dhiibi jirin weligay meel fanaan joogana waa joogi jiray un horta iyo meelab waa joogo aad iyo aad dabadeetana maalin maalmaha kamid ahayd unbaa abwaan xasan dhuxul hees aan facebooka soo dhigay unbuu la xamiyey markii dambena way macaanaatay aniguna waxaan sidii ilaahay baa saxana xabadan yare macaanaatay iskaba daaba waan garta hala hala qaadee haye
war waa saxa qaada unbaaba nidhiuno dee haba ka soo noqon ba markaa sadiiqow heestaasi teebay ahayd horta aqalgalna waa lahaa haye
heestuna waxay iska ahayd negative aada u fog bay ahayd dabadeetana wixii baa iyo dee qofaan hore u heysan oo arrinkaa haddana ka heestay eeg waa yar khatar ma og tahay haye yaana isku beegmi baad istiri dabadeedna markii waxa nimcaan oo berigaa noo yimi nimcaan hilaac ayaa deedna loo dhiibay waa loo tumay waxaan luun joojiyey haddana inaga daayay in adeerniyo guri baan imika yegleelaya aftaxaa iga xumayninaya in adeerayaale haye way iga diideen waxay igu idhahdeen haddaba erayo kale ku guro heestii erayo kalea laxankii lagu gurayo waa heesta xalaawatulows la yidhaahdeen nimcaan u qaaday ha sax laakiin heesta erayada lahayd markii hore waxay ahayd dugso adigan ku diirsan lahaa Mhm.
ku doogsan lahaa agtaada dawey maxaad u didaa usii durugtaa adoon dusdus iyo dox kale igu arag adoon danni qura daliilo helayn anoo daacadoon cid kala doonayn anoon dumarkaba dibnaha u furayn kumaad degin oo kumaad doogine waxaan ku duray dareentay macne duryanki iyo buuqa daara macne anuu daalaya dantaada macne dab iyo axdigii dig aad ka dhigto dubaaqiyo maankii waa dubatee anoo kuu dabaxsan baa digtahe maxaad ka dudaa aan kaa daaye mana diidanid manaa doorsanay dibciga noocani dabiici miya dabuubtii wacnayd ku diiq gelisee maxaa deeqay ka shaadadega waxaan ku duray dareentay macne duryanka iyo buuqa daara macne anu adu waa nin yaabanaa moog tahay un kulley ilaahay ninuu yaabu keenay oo maclimadii fahmiba waaye soo ma aha marka waxaan tidhi waxaan a- anigana de waxaan iska malawaal un bay iska ahayd unoo dad un baan markan ka dhex arka un iyo si yara yihiin un baan un baan qoray un marka waxaan tidhi aftaxa iska xumayne markaasaad bashbashiyo xala barwaaqaad ku jirtaayo deedna xusuusta ayaama aan xanibnaa iyo jacayl yaro macaan aniga wa aragtay de oo kii aniga i khuseeyey ku dabaqay bal heestaasi erayadeeda in yar iyadana naga maqashay een, xalaawatalows heesta heesta waa heestii wadaadeyda waa xamda heesta horta waxa weeye sheekada ku timid dee aniga iyo wadaadu meel baanu ka wada shaqayn jirnay oo jacaylkaanu qarsan jirnay intii hore oo dhan saddex sannadood baa nala ogeyn oo shaqaaluhu aanayna dareemin moogtahay waan garta qof xitaa stuudiyahana waa ka wada hadlaynaa aan qofna malaysanin dabeedna maalintii kaararhka meherkii un ma keena amar ilaahay hahee
dee maalintaasaan hadli karayay eeg heestii waa shir jiraa iyadoo waxay ka waramaysaa maraaxilkii waan xusuusta garta ayaama xusuusta ayaama aan xamimnaa xanuunka jacaylku xoogu badnaa anoo xayirnaa dartaa xawilnaa xogtayda iyo xaalka aan ku sugnaa ahayd mid xumayd xasaasi ahayd xasuusta ayaanu aan xanignaa xanuunka jacaylku xoogu badnaa u badnaa xanuunka jacaylku xoogu badnaa anoo xayirnaa dartaa xawila xawila xogtaydiyo xalka aan ku sugnaa ahayd mid xumayd xasaasi ahayd adaa xuladkii xamday damiyo damiyo anoo xayirnaa dartaa xawila xawila xogtaydiyo xalka ahaan ku sugnaa ahayd mid xumayd xasaasi ahayd adaa xuladkii xamday damiyo damiyo xalaal dhaladey xalaawatulows waxaa xubiyey ku taal xabadkee xalaal dhaladey xalaawatulows waxaa xubiyey ku taal xabadkee kashii xabisnay xoraysay haddeen ubatah dhexishoodka hawee anuu xaafide dankaaga xumee kashii xabisnay xoraysay haddeen ulba sulbatadhaxilshoodka haween anuu xafide dalkaaga qume kashii xabisnay
waa hagaag balintaa haddaynu kaga soo gudubno heestii xalaawatallows dee dabcan heesahaagii waxay noqotay sidaa loo bartay bay noqotay oo haddiiba heesta Ah, he.
leeday laxan iyo miisig la saaro lagu luuqeeyey wixii ka dambeeya Ah, he.
dee halkii unbaa lagaga hayay iminka intana qaanaaba dhowra mid baa jirta ee la yidhaahdo hees la yidhaahdo oo kuwii hore hadday eh, weydiisay heesta caloolxumo la yidhaahdo maxaa laga calool ku Eh, fanaan waxa qaada fanaanka anshax la yidhahdo baa qaada cabdirasaaq anshax haya heestu waxay ka hadlaysaa qof qof jecel qofka uu jecel yahay wuxuu og yahay inaanu xitaa yeeli dooninna weligiina aanu aqbali doonin oo meesha waxba aanay u laabnayn oo sidaasoo dhan quusta maxaa gaadhsiiyey waxaa gaarsiiyey dee qofka bini aadmiga ah horta je- jacaylku sandullo maaha waa ilaahay qofka kuu sakira moogtahay oo bluetoothkiisa kuu fura ile walaal wixii maaha waxaad jeebka ku haysato waa qof dhan bay wax kaaga xiran yihiin moogtayo laba lugoodla oo soconaya de
oo dookhlo oo Marka- maaragtay isna wax oo ka dookh leh ha waa arrin adig moogtahay waa garta markaa tusaale ahaan waxa waxaad sawirtay qofkii oo qofkaasi xataa dee nadaah iyo wax walba inaad iri amaasi uu wax walba uu ku qanciyey ma ogtahay haye laakiin ha laakiin hari karila oo eh, dayn karila qofkii dabeedna oo marka hadhiba la dambe- quusan laba Ah, deedna marka dambe qofkii wanaagga ka- kalaa way ka dhamaanayaano xumaan ku reeb uu isleeyahay dee oo dhagahadal iyo hadallo aanu awal odhan jirin marka dambe ku odhanayo xoog xoog buu u isticmaalay inuu iska reebo ha ha si ugu fogaado waan gartay marka waxay odhanaysay maxaan hagardaamo qabay hurgumo aan iga ba-ayn calool xumo hadalla beena adoon eray iyo hambaynin hasana toban goor la hoyday hayana aan kaa sugaynin naftaydaan kaa hadhaynay inaan jara haydintaada awooddeedaanan hayne hadman caawana iskeenay garoo uu soo noqday un moogtay wuu isagoo iska soo daxalay taagan walba lagu yahay uri haye Ah.
haye habeenka habeenka adkaysan maayo horjoogga iyo daymadaada afkaygana haysan maayo waxaan ahay ruux u heelan qofaan hanashada u jeedin huqdaydana dhay ka maana jawaabo lamoodo hooto maxaad hoo tidhi naftayda hunguftiga ruuxu oo manharaad kuu laasimayaanoo shalay kaa howleelay ubana kala dheerideenna hadman caawana iskeenay marka dee xaalka qofkaasi waa lahow sahla woy Cajiib, soo ma aha cajiib, dee a- dee calool xumana way noqonaysaa dee moogta ilaan arrin kaleba hay cajiib. waa dee Ya, qofka- uurxumadaas qof- calool calool xumo ka weyn ma jirto waatay sidiiqow ee, waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo ka mida waraysigeennan waxaynu ku falanqayn doonaa heese dhowra sida beengo lagu daday caasha qudan guud maaha iyo qaar kaloo badan sidoo kalena toddobaadka dambe waxaynu ku eegi doonaa balse xufiga abwaanka noqda ama hal abuurka sameeya heesuhu wuxuu kaga duwan yahay hal abuurada kale ee aan iyagu mihnada saxaafadda aqoon u lahayn guud ahaanna barnaamijkeenna cawayska washington ee toddobaadkan waa naga intaa waxaan idinkaga tegayaa codka dabacsan ee cabdirasaaq anshax intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo